Boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Kismaayo ayaa maalinka labaad ee ciidda ku dabaaldegaya deegaan dalxiiseedka Goobeyn kaas oo ay u tageen inay ku nastaan isla markaana ay ku galaan sawirro xusuus leh. Deegaanka Goobeyn ayaa badanaa maalmaha ciidda martigeliya dalxiisayaal ka kala yimaada gudaha Kismaayo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. Haddaba qaar ka mid ah dadweynihii ku dalxiisayay deegaan dalxiiseedka qadiimka ah ee Goobeyn ayaa ka warbixiyay damaashaadka ay deegaanka ku qaadanayaan maalmaha farxadda badan ee ciidda.
Damaashaadka lama soo koobi karo. Waan hadda waxaan joognaa magaaladii ama tuuladii Goobeyn oo hoos tagta degmada Kismaayo. Aad baa loogu dabaaldegayaa shacabkii reer Kismaayo dhammaantood ayagoo carruurtoodii, haweenkoodii, dhallinyaradoodii, odayaashii waaweynaayo aniga aan ka mid ahay dhammaan waxaan ku dabaaldegaynaa ciidda maalintii labaad. Maasha Allah amniga aad u wacan yahay. Waxaa suurageliya awalan waxaan u mahad celinaynaa ragga dhallinyarada, ciidanka, nabad sugidda leh, booliska leh, militariga leh suurageliyey ilaahay subxaana wa tacaala ayaa suurageliyey laakiin ka sokow dhallinyaradaas baa u sababeed in magaaladan ama tuuladan ay imaadaan oo magaaladii degmadii Kismaayo ee ay ka soo baxaan tuuladii Goobeyn ee ay imaadaan
magacayga waa maskinka maxamed cabdiraxmaan walaa dareenkan maasha allah dadka kismaayo halkaani dalxiiskooda u ah waa goobeyn halka webiga iyo badda iskaga daraan maasha allah walahi jawiga aad u qurux badan waa arkaysaa dheeradan intaa iska soo qaadan halkaan iskaga cunaysa halkaan alaabteena ka cunay dhulkii waa kan beerihii barwaaqo nabad nabad ku jira